Magaalada Muqdisho wayba ku furmay madalla faafinta buugga jidka dhismo helis bulsho ee Soomaaliya. Gaaseyti ooyaha qaban qaabiday macadka Heritage wayna ku qayb galay madaxa ku dareerta dowladda federaalk Soomaaliya iyo aqoon-yahano Soomaaliyeed. Madallo oo dareero doonta muddo lama maalmood ee wayba saasaatow laga casuumay daneeyaalka arrimo Soomaaliya sidiyuu sheegeen mas'uuliyiinta macadka Heritage. Anka horeyntii madallo wayba ku duwahey Cabdirashiid Ismaaciil agaasime ku-xigeenka Heritage wayna is sheegay waana ku warbiyey ujeedka madalla faafinta buugga jidka dhismo helis bulsho ee Soomaaliya.
madashu sida uu doctor xuseen tilmaamay waxay ku saabsan tahay ee, soo bandhigid qaybo ka mid ah ee, daraaso u dhowaan sii daayay ee, bangiga adduunka daraasadaas markaad fiirsid mowduuca ay ka hadlayso mowduuc ahamiyad weyn inoo leh waaye guud ahaan waxay ka hadlaysaa soomaaliya iyo dowlad dhisideeda sidai dowladnimo ugu hagaagi lahayd laakiin intaa keliya maaha intaa bilaysaa inta bilaysaa ee intaa waa laga hadlaa marar badan baa la sheegaa ee sidii maaragtay ee xaaladaha anagu ku jirno dalkeennu ee dadweyga ku jira ama naga gaar ahaan soomaaliba aad baa looga warramaa ee dowlad dhiska iyo waxaa la mid ah laakiin waxaa mudnaanta gaarkaa sii siinayd ee daraasadan iyada waxa waaye approachka ay qaadayso meesha ay ka dhaqaaqayso oo ah in la- la gaari karo la hiigsado laga shaqeeyo dowladnimo ku dhisan heshiis bulsho dowladnimo ku dhisan heshiis bulsho oo wasiiru dowlaha wasaaradda arrimo guda dowladda federaalk Soomaaliya Saadaad Cali ya sheegay in dowladda Soomaaliya iyo hadda jarta iyo go'aansatay in bulshada iyo isdooradan taasayti oo meelo badan oo dalka ku midan iyo ku bilaabatay ee, wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dib u heshiisiinta soomaaliya waxay dhistay ee, labada kun labada kun iyo lix iyo tobankii laga soo bilaabo teramkii hore oo xasan sheekh joogay ilaa iyo hadda oo maamulka ugu dambeeyay aad aad maqasheen ee, oo khaatumo state hadda lagu soo daray intaas waxay dowladda federaalka soomaaliya ay gacanta ku haysay ka shaqaynaysay si loo dhiso maamulgoleeda loo dhammaystiro wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibashiisana arrintaas waxay u tahay base oo shaqada mandatekeeda iyo howlaheeda ayay ahayd waxaa kale aad la socotaan in aan wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dibashiisinta ay waddo nidaam doorasho oo doorashadii aan naqaanay oo ilaa iyo labada kun ilaa iyo labada kun iyo iyo iyo iyo iyo labaatan iyo labadii aan ku soo soconnay oo ku soo geedi socodka dowladka soomaaliya lagu soo waday alxamdulilahna wax badanna noogu suurtogalay oo wax badan aan kusoo gudubnay aan aan kusoo caanamaalnay wax badanna ay naga dhiman yihiin hadda marka dowladda federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxay u aragtay in nidaamkii hore u soo socday in wax laga bedelo oo nidaam doorasho ah qof iyo cod ah la gaaro